magacayga waxaa la yidhaha cabdiraxmaan maxamuud axmed Een, aniga waxaan u arkaa ra'yi ahaan anigoo ka mid ah shacabka reer muqdisho kalsooni kala noqoshada ra-iisul wasaaraha inay tahay arrin loo baahnaa oo muhiim ah arrimo badan oo jira awgeed kuwaas oo ay ka mid tahay een, heshiisyo badan iyo ma- ra-iisul wasaaruhu uu saxeexay sida maamul goboleedyadoo kale oo qalad badan iyo isqabsi badan oo ka imaaday iyo isfaham darro awood dastuuri ah oo sida aan aaminsanahay uu ku takrifalay oo isagoo cidna aan kala tashanayn uu sameeyey waxaan u arkaa mar walbaba dib u dhac ummadda soomaaliyeed u imaanaa marka waxaan dhihi lahaa ilaahay haddee wax ka qayr roon allaha noo keeno waxaan ku sababaynaa wax walbaba wax walbaba hiigsiga aan rabno inaan gaarno lix iyo tobanka ma gaari karno waxa waaye waxay noqonaysaa hadda kadib in bil la soo doorto ra-iisul wasaare waxay noqonaysaa in haddana golihii wasiirada uu dhiso kadib waxay noqonaysaa haddana inuu ogaado wasaaraddii iyo qaabkii looga shaqayn lahaa marka wax walbaba waxay noqonayaan wax dib u dhaca waxaan u arkaa annagu siduu hel qaran jiraan oo caalamka qaramada jira lamida dastuur baan leennahay dhigsan iyo barlamaan sharcigaasaanu sharcigi baana la mariyo duunkuna waa isqabtaa waa la isqabtay sharcigiyaa lagu kala baxay si cadaalada baan u arkaa oo saxa oo muraalka dadka shacabka u dhisaysa oo la higsanaya waddadaa cad oo la mari doono nin walba lagu haagaya yaan u arkaa magacaygu waa maxamed ibraahim beele oo ka tirsan dadka ku nool magaalada muqdisho waxaan aad uga soo horjeedaa shalay kalsoonidii lagala noqday ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed een, maxaa yeelay madaxweyne xasan sheekh waxaa la islahaa madaxweynayaashii lasoo dhaafay waxbuu kaga duwan yahay oo waa nin aqoon leh oo muqdisho een, weligiis ku dhex jiray oo xaaladda ka warqabo een, laakiin madaxweynayaashii hore ayaa waxay ahayn markii hal sano ay ra-iisul wasaare haystaanba waa ay bedeli jireen kadib waxay soo magacaabi jireen ra-iisul wasaare cusub Een, laakiin madaxweyne xasan sheekh waxaad moodaa wadadii loo falay oo madaxweynayaashii ka horreeyay ay faleen inuu tii uun raacayo mid cusub uusan falanin oo dadkii waxa ay ka sugayeen uu ka gaabiyey maxaa yeelay ra-iisul wasaare een, zaacid wuxuu ahaa ra-iisul wasaarihii ugu horreeyay oo xasan sheekh la imaado hal sano markii uu shaqaynayana waa la bedelay kadib waxaa lasoo magacaabay ra-iisul wasaare cabdiweli oo ah nin aad aqoon u leh afrikana wax badan kasoo shaqeeyey waayo aragnimo ku filanna leh Een, kadib dowlad ir- wuxuu soo dhistay xukuumaddiisii mud- markii hal sana ay ku siman tahayna een, shalay kalsoonida ayaa lagala noqday madaxweyne xasan sheekh een, marka uu nin soo magacaabayo waxaa is leedahay kama uu fiirsada miya maxaa yeelay wuu soo magacaabaa haddana markii een, haaf sanad ay wada joogaan bismillahi raxmaan raxiim waxaan ku faraxsanahay ra-iisul wasaaraha riditaankiisa aan aad iyo aad ugu faraxsoonahay aragtideenna waxaan ka qabnaa in macnaha la rido waxaan macnaha soo kordhis iyo lahayn een, fangarayn dadweynaha ku saabsan